haysaday xidigaha dushiiniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambaynin ka habsanay dunidu inaga u waa nabad iyo naruuro dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle laba jeer ka bixi doona idaacadda himilo waxa uu kaalin ka qaadan doonaa kuriimada wacyigaaga guud waxaan kolba ku rogrogaynaa mowduucaan u aragno inuu ku habboon yahay karin kadib in la baahiyo waxaan ugu kurgelaynaa ciwaan gaar ah sida magaca barnaamijka ka dhadhamaysa waa mid golaha keenaya marti ku rogrogaysa waxa miiska saaran ee kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka kaswadaag miyaydan dareemayn maytaatuwaydkiyo warandaaradeeni cadaad ku diirsada maytaatuwaydkiyo warandaaradeeni cadaad ku diirsada darisiyo xigaalo
hagaag toddobaadkan waa dhallinyarada iyo doorka ay ku leeyihiin hogaaminta dalka qabashada howl iyo gaarsiinta meel fiican waxaa lagu garan og yahay da'yarta uu leeyahay dal hogaanka hadda dunidu ma ahan sidii beri uu ahaan jiray oo ay quwado iska maamulin jireen maamulka dunida waxaa la marayaa in codka qofka lagu soo saari karo laguna meel marin karo kaas oo laga yaabo inuu soo saaro qof u qalma dantooda ama danta dalka ama dhanka kale uu saaciido qof aan waxba laga faa'iidin siyaasad ahaan ka sokow dhaqmada dadka dega geeska bariga afrika waa kuwo ka hoggaan yeesha odayaasha oo uu qofka inta uu weyn yahay uun loo dhiibo hoggaanka sababtii la doonaha loo cuskadee balse waxa ay keentay culays taa oo sabab u noqotay in lagu eedeeyo mashaqadan laga dhaxlay mahadhooyinkan aynu ku jirno ku dhowaad soddon sano dhalinyaronimadu waa marxaladda ugu muhiimsan ee nolosha qof kasta oo aadana ah dhallinyaradu waa horumarka ummad dhinaca weliba waa kuwa abuuri kara isbeddel nololeed oo sax ah taa oo faa'iido u ah bulshada ku hareeraysan oo ay ugu horreyn karaan ehelka iyo asxaabtiisa marka aad dhallinyaro tahay waa ay marka keliya ee aad samayn karto ama aad saameyn weyn ku yeelan karto bulshada kugu hareeraysan wanaag horumarin iyo xumaan intaba awood ahaan dhallinyaradu waa kuwa garab u noqon kara in ummadu yeelato mustaqbal ifaya ku dhow iyo ku fogba waxaana tusaale inoogu filan shan iyo tobankii dhallinyaro ee gaashaanka u ahaa gobonimada dalkeenna nuxurka hadalkan ayaa ah weligeedba waa ay isdaba joogeen dhalintu door ha hesho ama duqaatalinaya iyo ereyo kale oo weliba garab siinaya dadka waaweyn inay tahay in lagu xishmeeyo garaadkooda walow haatan isbeddel uu ka jiro doorka dhallinyarada ee ka shaqaynaya danta guud haddana waxaas la isweydiinayaa hogaaminta jiil cusub xaggee dalka gaarsiin karta waa dooda aan kusoo bandhigi doono barnaamijka kaswadaag toddobaadkan waxaana marti inoogu ah cabdulaahi cabdiraxmaan axmed cali caruus oo bartay cilmiga siyaasadda axmed weliye cismaan oo isna haatan jaamacadda muqdisho ka wada barashada siyaasadda iyo cabdiraxmaan maxamed cumar caato oo bartay maamulka guud waxaan ku horraysiinayaa axmed weheliye oo ka jawaabaya weydiinta ah ma idinla tahay garaadka da'yarta in looga baahan yahay talada dalka tidayda ahaan waxaa aaminsanahay in dhallinyarada wax badan ay ka bedeli karto hanaanka siyaasadeed kan bulsho iyo wax walba ay u baahan tahay bulsho marka la fiiriyo soomaaliya inta u badan dhalinyaro waaye dadkeeda saa darteed waxa keliya haddii soomaaliya laga hadlo waxaa keliya wax ka bedeli kara wadanka soomaali waaye garaadkoodana waa loo baahan yahay woona ka dhex muuqda bulshada haddii la fiiriyo fardoosoy waa ku raacsanahay ustaad axmed waa ku raacsanahay horta sida aan la soconno barnaamijyada amba horumarka la gaaro dhalinyaro badana u sababa sababtan wax kale ma ahin waxaa waaye isbedelka amba dhiigga cusub wax badan uu bedelayaa haddii waxaan kaloo lagu yaqaanaa markii cilmiga bulshada laga hadlaayo qofka dhalinyarada inuu macnaha u yahay qof yacni ku macnaha waxaan ku samayn kara qar iska tuur ama isku dayi karo halka dadka da-daana ay jecel yihiin inay qunyar u socdaan oo meel yacni waddo huban oo iska hubiyeen inay ku socdaan waxaan ognahay adduunyada tijaabooyinka soo maray waxaa yacni tijaabada ku guuleysan karo dad yacni arrintan natiijadeeda qaadi karo oo marka horeba meeshaan yacni inay tijaabiyaan ku dhiiran karo saasay ila tahay aniga ustaad cabdiraxmaan ma looga baahan yahay talada dalka garaadka dhallinyarada ha waa looga baahan yahay isleeyahay waxaan ognahay dhallinyarada inay tahay xoogga dalka dalka dadka ugu badan ee hadda waxaa la sheegaa qiyaas ahaan inkastoo tiro sax aan lahayn toddobaatan iyo shan boqolkiiba inay dhalinyarada yihiin maadaama toddobaatan iyo shan boqolkiiba ay yihiin howlaha ugu badan ee bulshadana ay hayaan waa marka loo soo daadego dhanka hogaaminta waa looga baahan yahay hogaanka sarsare marka laga reebo hogaamada kale ee soo haray ee bulshada usoo haray dhanka dhaqaalaha bulshada siyaasadda haweenka waa looga baahan yahay sida aniga ahaan aan isleeyahay isku raacitaankiinan oo inaad isku waafaqdeen in looga baahan yahay ma isleedihiin waa ii mudan tahay in lagu aamino mas-uuliyad ummadeed waasatee da-da yacni da-da haddii la yiraahdo waxaa waaye waa dadka waa ku kala duwan yihiin waa waa la isku khilaafi karaa laakiin qofka waxay la tahay da-da xagga markaan iska dhigno horta qofka waxa wadaayo dad badanoo waxaa jiro da' weyn oo xitaa maxaa la yiraahdaa ay ka aqli badan yihiin qaar yaryariis marka waxaan isleeyahay da' ahaan haddii aan isku celcelino horta da-da looga baahan yahay qofka inuu hogaamiye noqdo hogaamiye umadeed uu noqdo horta sidaan ognahay waa afartan laakiin aniga waxaan isleeyahay qofka haddii ay ka muuqato maxaa la yirahdaa firfircooni iyo wax badan uu ummadda dheer yahay hadday ka muuqato kuma xiraya da' gooni ah laakiin maadaama loo baahan yahay wax macquul oo da' tiro ah loo baahan yahay waxaan isleeyahay qofka soddon jir hadduu yahay waa macquul soddon jir hadduu yahay waxaan qabaa oo firfircoonina uu leeyahay kartida loo baahan yahay meesha waxaa waaye waxa waxa lagu shaqeynayo karti iyo dadaal waa meesha marka waxaan isleeyahay haddiiba intaas laga helo shuruudahaas haddii laga helo waan qabaa marka laga reebo maxaa la yidhaahdaa haddiiba uu da-diisa aada aynan u yarayn ustaad cabdulaahi saddexdiina waad isku wada raacdeen in da-da dhalinyarada garaadka cusuba in talada dalka uu u baahan yahay aragtidaada da intee la-eg ayaa is leedahay waa loo dhiibi karaa talada oo waa lagu aaminin karaa mas-uuliyad ummadeed Een, horta waxaa waaye da-du uu- waxay ka bilaabataa aniga xaggayga labaatan ilaa yacni konton inta udhexayso amba macnaha haddii laga soo qabto qofka biniaadanka inuu boqol gaarayo cimrigiisa kala bar yacni ilaa konton midda kale anigu da-da ilama ahan wax oo qofka ka horkeeni yani ka ka xanibi kara in uu yani horumar gaaro waxaa ku filan inuu la tashi la leeyahay dadkii ka horreeyey oo ka waaweynaa oo khibrad leh iyo sidoo kale inuu leeyahay kayd aqooneed iyo mid maxaa la yidhahdaa tijaabo uu soo maray Ee, hadda waxaan ognahay waagii hore waxaa laga yaabay qofka inay ku qaadato inuu khibrad yeeshto waqti badan hadda laakiin waxaa wax walba way hormarin wax walba waxaa dukumentiya yaallo wax badan baa yaallo yani qofku wixii uu soo daraasiinayaa wax badan oo waqti badan wixii lagu soo eh, qaban lahaa ayuu macnaha wuxuu sameynaya waqti yar ayuu ku qabanaya marka aniga waxay ila tahay da-da inay noqoto inta udhexayso konton ilaa labaatan labadeeda walaalo ani ahaan waan ka aragti duwanahay Een, fardoosoy marka la fiiriyo annaga dalkeena markaan ka hadalno dhalinyaro guud oo dunida kama hadleyno Een, soomaaliya markaan ka hadalno horta wadankan xoriyadiisa iyo guulaha oo soo tijaabiyey dhalinyaraa gaarsiisay ani aan waxaa aaminsanahay gumeysiga ah wuxuu wadanka dhexalsiiyey sharciyada la qorana lagu qoray in dhalinyarada hogaanka sare dalka laga ilaaliyo maadaama mar- meeshaas loo ay- ay gumeysiga uga qaadeen een, cuqdad dhalinyarada uga qaadeen israel iyo taariikhda dhalinyarada markaa fiiriso wadanka soomaaliya meeshuu maanta taagan yahay iyo hadda xaaladuu ku sugan yahay ba dhalinyaraa sabab u ah iyagaana aasaas u ah Een, dhibka ugu weyn qofkuu gaaraya hadda soomaaliya dhalinyaro waaye faa-iidada ugu badan qofka qaadaysana dhalinyaro waaye marka ani waxaa aaminsanahay hogaanka dhal- hogaanka wadanka dhan in dhalinyaro hayi karto iyagoo kaashanayo garaadka maadaama laga laga maarmi maayo qofkan da-da weyn wax badanoo usoo joogay qofkan dhalinyarana xooggiisa iyo dhiiggiisa ah cusub waa umana nugula in uu dhageysto ama ay u meeriyaan gumeystaha iyo dadka danaha gaarka leh maslaxadahooda inay u- u meeriyaan uma nugula qofka dhalinyarada ah sidaa darteed marka laba abood oo iskaabeysa waaye Een, da-weynta iyo iyo dhalinyarada laba abood oo iskaabeysa waaye baahida ugu badan oo wadanka qabana Een, ani ahaan waxaa aaminsanahay inay dhalinyarada tahay marka maadaama sharciyadeenna iyo qawaaniinta noo degan wadankeena marka la dhaho dhanka hogaanka ay gumeysiga qoreen Een, meeshaas waxaa lagala diriray fursad in la siiyo een, waa jawaab ay gumeysi uga tageen dhalinyarada arrin in meesha laga saaro u baahan waayo anisa aaminsanahay aragtideyda Een, tan da-da markaa usoo laabto marka saxaabada aa ku laabato iyo taariikhda islaamka aa ku laabato guulaha ugu badan oo islaamka gaara dhalinyaraa gaarsiisay Een, dagaalo waaweyn ah waxaa jira saxaabo oo magacyadooda idinkaba aa xusi kartaan inay hogaan ciidan lo- uu dhiibaya nabiga sal allahu aleyhi wasalam Een, marka dhalinyarada waa awooda koowaad iyo een, fikirka koowaad iyo ma- wax walba bulshada waxa ugu horeeya waa dhalinyaro Een, marka da oo loo qiyaasayo aniga ma aqaan dhalinyarada inta korinko intuu ku jiro qofka iyo waxbarashada banaanku ka ahaa karaa hogaanka laakiin mar sanadkee doontaa ku qaadata fardoosoy Een, laakiin mar hadduu soo gaaro qofka dhalin dhalinteer mar markuu waxbarashadana meel soo dhigo noloshiisa kalena kasoo baxo oo helo tamar oo wax ku hogaami karo inuu fursadaas u tartamo aa aaminsanaha aniga aan qabaa marka laysku soo ururiyo hadalkiina wuxuu kusoo ururayaa in dhalinyarada jaanis la siiyo axmed laakiin imaadan carabaabin da waxaan u baahnaa sida un axmed cabdiraxmaan iyo saad cabdulaahi ay u yiraahdeen da-daasaan ku qiyaasi karnaa ama aan u dhiiban lahayn marka la fiiriyo taariikhda wadankeena horta dhalinyarada inay siyaasad ka qayb qaadato iyo hogaan iyo horumarin bulsho da- muu baahnaa aniga agteeda waxawaaye marka qofka dhalinyar yartaa oo har harg- hardankiisa iyo halgankiisa nololeed ka soo baxo haba ku gaarto inay labaatan labaatan iyo shan sagaal iyo toban qofba si oo ugu soo baxaa marka qofka f- meesha uu ugu soo haro een, hardankiisa nolosha uu isleeyahay waa geli kartaa inaa bulshadaada wax tarto dhinacee doonta ha noqotee in fursadda u helaa aaminsanahay aniga dhalinyaradu waa xooga dalka dhalinyaradu waa toddobaatan iyo shan boqolkiiba dadka een, soomaalida een, ama tan dunida ha ahaato ama ha ahaato dhalinyaradu waa dadka u laga rabo inay soo saaraan wax cusub oo oo dalka lagu hogaamin karo Een, toddobaatan iyo shantaas iyo tiro badnidaas iyo inay yihiin xooggii dalka ee wax lagu soo saari lahaa sooma hortaagna een, intuu dhalinyaro ka boodo geed yuu talada ka boodaa sida een, waxaan siinayaa cabdulaahi waxa waay horta maahmaahda soomaaliyeed yani dadka qaar waxay dhahaan maahmaahdu macnaha been ma sheegto soomaalida waxay dhahaan macnaha been waa sheegtaa laakiin been kuma maahmaahdo Een, wadan walbo maahmaahu leeyahay qaldan oo macnaha wax wax kaloo qaldayana ma jirto maahmaahda waqtigii la dhahay ayay ku ekeed macnaha waxaa laga yaabaa tijaabada xilligaas jirtay qofka dhalinyarada ma- maadaama bulsho oo yani guur- reer guuraaho dagaal iyo waxba ku yani aan ahayn oo reer baadiye aan ahayn in macnaha taladu ka boodaa uun xoogaa dadku dagaal u- dagaal u dhow yahay inuu galo laakiin mar haddii magaalada la soo gaaro maamaadii sideeda ma u soconayso dulqaadaa imaanayo Een, waxaa imaanayo macnaha ilbaxnimaa imaanayso marka aniga maamaadaasi waxay ila tahay inaynan ku dabaqmaynin amba aynan macnaha qabanaynin yani een astaanta amba amba xilliga hadda la joogo inaynan qabanaynin ayay ila tahay xaggayga waxay ila tahay horta mahmaahda waa jirtaa xaqiiqatan waa jirtaa ama meesheeda ha lagu yidhaahdo ama magaalada ha lagu yidhaahde horta mahmaahda waa jirtaa magaalkiina waa soo gashay meeshii lagu dhahay keliya ma joogte magaalkiina waa soo gashay dhalinyaro badan hadda magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya guud ahaan markaad fiiriso hogaanka meelaha qaar ee dhalinyarada loo dhiibay runtii aaday uga soo baxeen aadan waa ku ammaanay meelaha qaar si haddii loo fiiriyana waxaad is leedahay alla leh dhalinyarada meeshan kuma habboonayn degdegtooda iyo maxaa la yidhahdaa fudeedka tirada badan marka la fiiriyo marka ani waxaan isleeyahay maxaa la yidhahdaa middaa ayadoo jirto inta badan haddii la dhaho hogaanka waa loo wada dhiiba haddii la dhaho dhalinyarada waa loo wada dhiiba haddii la dhaho waxay noqonaysaa howlihii intooda badan maxaa la yidhaahdaa haddii dhalinyaro kaliya lagu aamino in meesha gaab badan uu ka soo baxo firaaq badan meesha uu marka waxaan isleeyahay maadaama dhalinyaradii xooggiina ay yihiin ummadda xooggeeda ay yihiin garaadka dadkii ka waaweynaayo maxaa la yidhahdaa caqilka u ahaa ummadda in lagu kaabo ayagana maxaa la yidhahdaa ay ka bartaan naftigooda waa experiencega ama khibradda ay hayaan ustaad cabdulaahi soo saameyn ma yeelanin mahmaayada miibaha lagu dhaho haddii la doonee saameynteeda soo hadda ma taagna oo in la aamini waayo dhalinyaradii in yacni eh, kaalin ka qaadan waayaan iyagoo aqoontii leh eh, sa- sameyn kara oo awoodii leh haddana horta waxaa laisku haystaa maamaada horta waa laba nuuc mid wax dhistay iyo mid wax dhimayso waxaa kaloo meesha yaallo maamaada yaa yidhi dad xifaaltan kula jiro dhalinyaro odayaal baa yidhi maamaada soo maa qofka waxaa lagu dabaqayaa maamaa uu asiga iska yidhi ama dad jiilkiisa uu la yi- ka yidhi macnaha dad odayaala oo rabaan inay dhalinyarada riixaan ayaa afkaartaas abuuray oo ah tale uu ka boodaa saas maamaada midda kale waxay leedahay qaacido guud wax kastoo qaacido le waxay leeyihin wax kas- wax la yidhaha shaad oo ka baxo macnaha qaacidada ka baxo shaad keliya ma ahayna hadda waxaa waxay naqanaysaa maamaadii inay isbedeshay oo dhalinyar badan sida walaalkii cabdiraxmaan uu sheegayay ay majaalkooda iyo meeshii loogu talagalay ay ku guuleysteen taasna waxay caddaynaysaa maamaadaas in macnaa jus-iyan ama qaar ahaan ay qaldaneed macnaha maamaada qaybta kalena dabcan sidii khaladkeeda weysiiyey macnaha marka haddii qayb ka qaldan tahay qaybna ay ka saxan tahay waxaa caddaanaysa maamaadaas inayn maamaha dhamaystiran oo weli loo dhan yahay dabcan nidaamka maanta jira iyo kuwii ka horreeyaba labaduba kaalin waa ay siiyeen dhalinyarada ma isdhihi karnaa dowrka da- dhalinyarada ama da-yarta lagu aamini karo waa ay muujiyeen intii matashay iyo inta haddaba matasha ama matalaya marka la fiiriyo nidaamkii hore marka ka hadlayna nidaamkii hore marka ka hadlayna dowladihii horeeyey inay tahay am- aa u malaynaa dowladihii hore dhalinyaro fursad ma siinin marka la fiiriyo laakiin xukuumadihii burburka kadib waxaa muuqanayso in dhalinyarada hogaankooda iyo ay muuqanayaan meelo badan ay kasoo muuqanayaan meel walba ee dhalinyarada gashana guul muuqata ay ka sameeyeen inta awoodoodana way duldhigeen maadaama ay jireen gacmo iyo awoodo ka sareeya oo ku dul joogteynaya shaqooyinkii ay hayeen Een, maanta marka la fiiriyo siyaasadda marka la fiiriyo arrimaha bulshada marka laga soo tago horta doorka dhalinyarada wuu muuqdaa dhanka waxbarashada ahaato ganacsiga iyo shaqo abuurka ahaado een, caawinta iyo bulshada dhexdeeda ha ahaato dhalinyarada doorkooda wuu muuqdaa laakiin marka la aado hogaanka ma helin dhalinyarada intay mudnaayeen mana haystaan afarta maanta matasho dhalinyarada oo hogaanka joogaan see doonaan ha ku tagaane iyagana ma sameeyaan een, mana muujiyaan dhalinyarada cududeeda kama muuqato laakiin waxaa aaminsanahay in shalay la dhaamo maadaama shalay ebre ahayd maanta konton haddii lahaayo beri waxaa rajeynaya in siddeetan iyo ay gaari doonto Een meel walbo dhalinyaro ay joogtana adduunka dhan markaa fiiriso meel walba dhalinyaro joogto waxaa ka muuqata awood iyo xoog cusub aa ka muuqda hadda maanta dowladaha hadda joogaan iyo siyaasadda dhalinyarada dadka fadhiyaan een xafiis kastee tahaba waxay muujiyeen dadaalkooda berina waxaa aaminsanahay firdowso in xukuumadaha soo socda iyo siyaasiyiinta soo socda ay garan doonaan dhalinyarada inay door leeyihiin maadaama ay muuqato awoodooda Een dhib walboo dhacaa aragto iyo iyo guul walboo la gaarana wax markhaati ka tahay u joogta adigaba oo arkaysaa in dhalinyarada cududooda ay ka muuqato maamahdii maanta dhan aan ka hadlayna ahayd dhalinyaro intay tala ka bowday ay- ay ka bowdaadaas yacni waxaa waxaa cagsi u ah sidoo walaalkay musade cali sheegay waxaa odayaal oo la hardamaya dhalinyaradii aa keeneen marka taasna waxay ku ekayd xilliga miigay ku ekayd maadaama miiga soomaalida aa ognahay taariikhda markaa ku noqon geel la kala dhacayay awoodda xilligaas la isticmaalaya ee dhalinyaro ahayd dhalinyarada marka ma fiirinayna markaas in adeerkaa miya in aabbaha miya muxuu ku yahay waxay arkaanay soo qaadayeen odayaa ka arrimi jiray marka meeshaasay kasoo raacday een, xumaanta dhalinyarada loo tiiriya marka hadda ani waxaa ugu jawaabi lahaa oday intuu fadhiyo oo tala ka fadhiya n ustaad cabdiraxmaan axmed wuxa uu leeyahay maamuladii hore ma aysan siinin door yani kowii sagaashankii wixii ka horreeyay ee saddexdii maamulii jirtay n ma ka aragti duwan tahay mise isagaa ku aragti tahay marka hore waxay la tahay xukuumadihii hore ee laga soo bilaabo xukuumadii daakhiliyeed inkastoo annaga in badan aanan usoo joogin laakiin taariikhda waxaan ku haynaa horta waxa ugu horeeya ee maxaa la yidhahdaa hogaanka dalka iyo xornimada naftigeeda hadda aan higsanayno dadka inay ahaayeen s y l dadkii maxaa la yidhahdaa gobonimadoonka salka u ah markaan kasoo tagno dalka wuu wuu xoroobay kun sagaal boqol iyo lixdankii waxaa dhalatay dowladdii aadan cadde allah u naxariisto waxaan isleeyahay laga soo bilaabay aadan cadde maalinbo dhalinyarada waxaa waaye tallaabay kor usoo qaadayo waxa hadda waxaa tusaale ku ah sanadii labada kun iyo laba iyo tobankii iyo maanta oo la taagan yahay iyo doorashadii tan xigtay oo labada kun iyo lix iyo tobankii farqi weyna u dhexeeyay dhanka hogaanka waxaa soo galay dalka mm, gaar ahaan baarlamaanka xildhibaano badan oo dhalinyaro ah sidoo kale hadda markaad eegto doorashadii ugu dambeysay ee ka dhaceysay deegaanada puntland mostale hadda dhalinyaro u badnaayeen dadka wax dooranayay xitaa waxaa jiray qaar badan oo isku soo sharaxay hogaanka ugu sarreeya dalka marka waxaan isleeyahay ku- xitaa kusoo noqo maxaa la yidhahdaa dowladda federaalka kusoo noqo wasiirada wasiirada hadda dadka shumaca u ah ee ka dhex muuqda dowladda hawsha ugu badanna hayo waxaa waaye waa dhalinyaro wan. dhalinyaro horta markaan leenahay waxaa waaye waa laga bilaabo labaatan ilaa afartan iyo shan aniga saas ila tahay labaatan ilaa afartan iyo shan marka da-daas markaan fiirino inta ugu badan ee hadda dalka hawshiisa dhaqaajinayso oo maxaa la yidhaahdaa xooga ah waa dhalinyaro ani ma qabo marka in aan fursad la siin fursad waa la siiyey laakiin intaa kuma filnaan leeya aniga intaa kuma filnaan waxay rabaan marba meesha ay taagan yihiin in kor ay uga kacaan dhalinyaradan ayagana waxaa waajib ku ah in xirfadii looga baahnaa meesha khibradii looga baahnaa inay raadiyaan qof aan khibrad lahayn oo maxaa la yidhahda xirfadii goobtaa lagu tegi lahaa aanan lahayn waxba ma qaban karo waa tahay ustaad cabdulaahi aan kusoo laabanaya Ah, fursadaha la siiyey labada dacal ee kala istaageen axmed iyo cabdiraxmaan maxaad ku daraysaa horta walaaley waa u mahadcelinayaa iyo adiga sidoo kale iyo dhegeystayaasha waxaa horta meesha iiga muuqdo weli in macnaha dowladuhu ay xoojinayaan dhaqankii iyo nidaamkii dulmiga lagu hayay dhalinyarada waxaa maamaha jirta la dhahayay maxaa la ninka gu kaa weyn garaad kaa weyn iyo ama ilaa daalika adi hadda markaa dowladda shaqo ka rabta odagaagaa soo maray dowladdu waxay sii xoojinaya weli nidaamka odayga inuu suldada ama awoodda ku hayo dhalinyarada markaad xildhibaan dhalinyarada hadda waa sax walaalkeen cabdiraxmaan wuxuu yidhi dhalinyaro badanaa lasoo magacaabay yee soo marin dhalinyarada waa inaad u tagto nabadoonkaaga oo aad i tiraahdo iyo saxiix waxaan rabnaa aniga aygaraan naqdaan saaxiibadii qof u ololeeya in dhalinyaradu ay ka xurnimo ka xur naqdaan odayaasha ayaan ka mid ah horta weliba xurnimo oo xad yacni xad dhaaf aho macnaha in la kala baxo oo oo wax dhaqankan dhaqanka lagu ekeeyo wixii siyaasad iyo dowladna lagu ekeeyo maxaa la yidhi meesheeda dhallinyarada soo baxday waxaa kaaga sii daran waxaa magaalada ka jira maalmahan waxaa la yidhaahdo ururo oo amba xisbiyo amba nooc yarba ha noqdaan oo yacni shaar qabiil leh qabiilka inta dhallinyarada laysku soo aruurinayaa waxaa laleeyahay waxaa tihiin walaalaa tihiin saas waaye waxaa iska hor yimid marka walaaltinimadii baan ku socnaynaa mase wadankii aan- wadaniyaddii baan ku socnaynaa macnaa ma qabiilkii baan ku socnaa mase wadaniyadii waxay ila tahay arrintaas inay tahay in lasii baraayo lasii diyaarinayo lasii carbinayo dhallinyaro naqda sida hadda odayaasha hadda maanta ay yihiin dad ku xiran qabiilkooda dad oo macnaha dadkan yani dadka khulafadii ahayo sii dhexli lahay inay sii diyaarinayaan marka nidaamkaas wuxuu xoojinayaa weli dhallinyaradii waxay ku jiraan awooddii oo een, midda aan kusoo laabto oo dhallinyarada ma la siiyey dowladdu ma siisa kaalin waxay siisay haddii magacaas uuba u qalmo daba dhalifnimo ah macnaha oo hogaamiyad aan ahayn yacni kaalin in odagu horboodo midka laga soo tago odaga marka dhaqanka laga soo tago siyaasadda marka la yimaado hogaanka markaa fiiriso qof dhallinyaro ah oo nufuud amba awood leh oo yani majaalka horba ha ku lahaado maalan isboortiga oo kale iyo haddaa meeshaa fiiriso wasaaradda rabtay fiiri qof dhallinyaraha wasaarada waxa la yihahda ee aa jira soomaali iyo sidoo kale gareed ee iyo wax noocaasaa jiraan qof dhallinyaraha wasa- wasaarad awood lama joogo fahamse waa waa ka baxay waxaan rabay maxaa la yidhahda wax yar inaan ku biiriyo arrinta uu yidhi odayaasha lasoo maray horta odayaasha annaga kama maaran xaqiiqatan waa dadkii annaga iliidka noo ahaa eena hogaamin lahaa La- annaga laakiin waxaana looga baahan yahay inaan ka barano marka horta dalka annaga wuxuu soo maray waqtiyo badan iyo maxaa la yidhahda xaalado kala duwan micnaheedu ma ahan odaygaaga markaad soo maraysid ee maxaa la yidhahdaa mansabka adiga aad raadinaysa aad ku gaaraysid micnaheeda ma ahan in asaga uu kaa hortaagan yahay ama booskaas uu kaa jooga ma ee waxaa waaye waa dalkii waxaa laga waayay a- is-aaminaadyaag meesha ka baxda marka waxaan leeyahay saaxiibkeyga ma ahan maxaa la yidhahda odayaasha inay annaga nugu yihiin maxaa la yidhahdaa anti keliya inay nugu yihiin ma ahani odayaasha annaga horumarkeenana qeybay ka yihiin xaqiiqatan waan idiin soo laabanaya labadiinaba ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha waddada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgoodska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgoodska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan ogeysiis muhiima dhammaan shacab weynaha ku dhaqan toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir iyo nawaaxigooda waxaa lagu wargelinayaa in xarun caafimaad oo cusub lana magac baxday al arabiya bolyclinic center looga furay dhowaan xaafadda buuluxubey ee degmada wadajir al arabiya bolyclinic center ayaa ah xarun daryeel caafimaad u fidin doonta dhammaan shacabka da' kasta adeegyada caafimaad ee aad ka heli doonto waxaa ka mid ah eegista bukaan socodka tallaalka cudurrada faafa sida cagaarshowga gargaarka degdega ah gudniinka caruurta gaar ahaan wiilasha qallimada fudfudud kombiyuutarka urkujirta iyo baarista nooc kasta oo cudur ah xarunta al carabiya bolyclinic waxaad ka helaysaa daryeel caafimaad oo dhammaystiran dawo herkulkeeda la ilaaliyey iyo takhaatiir taya leh maalmaha shaqadu waa toddobada maalin ee sitimaanka saacadaha shaqaduna waa toddobada subaxnimo ilaa koob iyo tobanka fiidnimo al arabiya bolyclinic center waxa ay ku taallaa degmada wadajir agagaarka suuqa buluxubey xarunta waxaa ka howlgeli doona takhaatiir kala duwan sida dhaktar maxamed axmed xuseen dhaktar qooji oo u qaabilsan cudurada guud general medicine dhaktar cabdiqaadir maxamed yuusuf bakistaani oo qaabilsan cudurada caruurta iyo haweenka wixii faahfaahin intaasi dheeraadka ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefan gacanka kale ah eber lixal shan labaatan iyo saddex afartan iyo shan siddeetan iyo lix ama eber lixal shan konton iyo sagaal sagaashan iyo sideed afartan iyo sagaal ama eber lixal shan siddeetan labaatan iyo sideed siddeetan fiiro gaar ah maalmaha isniinta iyo khamiista lambarka iyo baaristuba waa lacag la-aan الصحة الصحة صحة alhaadi herbal hosbital halis weeye cudurkii hadduu ku haleelo hurdada kaa hayaanto on gurigana aad ka haajirto hagaag aad u qaadan weyso ha hiifin naftaade tala hufan anaa ku hayee horay u gaar alhaadi herbal hosbital isagaa dawooyin harbala oo tayadooda la hubi had iyo jeer kugu dabiibi indhuhu cuduraday haleeli waayaan howlaha adag loo maro kumbiyuutaro hagaag u tilmaamayo kor iyo hoos halhal u sheegaya alhaadi baa noo hirgeliyo horay noogu habeeyee inta moog bulshadaydaay hurdada ka toosa oo alhaadi herbal hosbital horay u gaara baabasir intuu halakeeyey hamigooda hoos u dhigay egfashanku hayaa had iyo goor alhaadii baa heegan u aho dawooyin herbala oo tayadooda la hubiyey hagaag ugu dabiibi cuduradii haweenka la haro noloshooda habsaamiyey safar inay dibadda ugu heleeshaan hankoodu ahaa alhaadii baa ka haqabtiro dhakhtarada howlkara hagaag uga dabiibaysa heedha u keenee horay u gaar alhaadii herbal hosbital alhaadii herbal hosbital cudurrada uu idinka dabiibayo waxaa ka mid a baabasiirka infekshanka cadawareerka umulsibyaanka dhiigkarka sonkorta yiridka gooryaanada xasaasiyadda cuncunka iyo finanka wejiga dhiciska xoojinta xubinta taranka daweynta waxyaabaha keena mini degdega daweynta hormoonada ragga iyo dumarka dawooyinka loo isticmaalo infekshanada ragga iyo dumarka iyo nerfaha sidoo kale alhaadii herbal waxaad ka helaysan dawooyinka la isku caateeyo kuwa la isku cayiliyo saliidaha timaha bixiya kana ilaaliya go'go'a kareemada la isku qurxiyo iyo saliidda loo isticmaalo bidaarta alhaadii herbal hosbital waxa uu adeegsanayaa altrason color computer oo bukaanada laga saarayo urukujirta xameetida iyo kaadiheysta wuxuu kaloo altrason color computer transfational isbitaalku u adeegsanayaa fiisitada haweenka iyadoona ay fulinayso tictoresa jamiila cali nuur isbitaalku waxa uu leeyahay shebaar casri ah dawooyinka uu isbitaalku adeegsanayo waa dhir fresh ah oo lagaga keenay dalalka kale ah hindiya bakistan maleesiya yeman suudaan iyo kenya qaybta koowaad ee alhaadii herbal hosbital waxay ku taallaa waddada labaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha qaybta labaad waxay ku taallaa waddada saddexaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha agagaarka boosteyjada baraawe halka qaybta saddexaad ee isbitaalka ay ku taallo dalka bakistan isbitaalka waxaa ka howlgala dhaktar axmed cali nuur waxaana idinku soo dhoweynaya deeq cali deeq wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eber lixal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix eber lixal shan toddobaatan iyo toddobo sagaashan iyo kow sideetan iyo shan eber lixal shan sideetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal eber lixal shan konton iyo sagaal sideetan iyo sagaal eber toddobo len lixdan sagaashan sagaashan iyo saddex website alhaadi herbal com ama alhaadi herbal at gmail com صحة صحتنا قوتنا dooda barnaamijka ama ciwaanka barnaamijka halkan ugu talagalay haddaan isla fahmnay oo ah in dhalinyarada loo baneeyo talada dalka iyo in lagu garabsiiyo ama ay daba socdaan hogaaminta dalka axmedaa gacanta taagayaan siinaya marka dooda hadday hadday qaraaraatay meeshii la raba gaartay Eh, firdowsoy hadaatana waa ka hadlay marka loo laabto taariikhdeena marka loo laabto xilliga gumeysiga wadanka ku jiray waxaa jireen odayaal oo geedfadhi u ahaa gumeysiga oo awoodihii wadanka ku hardamayay ay u imaanayeen oo qabiiladii iyo dhalinyaradooda gacanta ku hayay ama shilimaad ha ku qaataan amba dana kale ha ku gaaraanba dad oo la macaamilaya gumeysiga xilligaas joogaa jiray maadaama dhalinyaradii ay gadooday ee wadanka xoriyadiisa u istaagtay sida s y l iyo ay ka dhasheen een, gumeysiga waxaa sheegay inuu qaaday cuqdad oo dhalinyarada u qaaday maadaama awoodda waxa ka qaadaan dhalinyaro ay yihiin si walba oo dhalinyarada u riixi kara marka gumeysiga wuxuu sameeyey xeerar oo odayaashii kusii haynaya awoodda waxay soo dhiibtay hadda waxay soo gaartay sida walaalka iyo ustaad cali sheegay in dhalinyarada nafteeda oo s- ay soo xulaan odayaal ay soo xulaan meel walba ay tagayaan maanta waxaa macquula arday wax soo bartay oo dadaalay oo dhalinyaro ah oo odaygii ka aqoon badan ka dadaal badan wuxuu qaban karaa aan qaban karin inuu ku khasban yahay inuu odaygaas hoos fadhiisto si uu u helo meel inuu u tartamo waa maxay marka xaqa shaqada uu doonayo inuu qabto qofkaas alinka yar oo u diiday oo odayga ku xiraya marka dhalinyarada gumeysiga wuxuu ka tegay ilaa hadda way haystaan marka waxaa ka hadlayn waxa waaye walaalkii waxaa fahansiinaa in een, in dha- odayaasha aanan inayna dhaleen waalidiinteena ay yihiin laakiin ayna di- ay diidan yihiin amana dhexalsiiyayaan waxa aana wadankana horumari gaarsiiyeenin xuquuq dad ay leeyihiinna meesha ka saaraya marka dhalinyarada waxay u baahan yihiin inay helaan awood oo mudlaqa oo kursigaas oona cidna u marinin odayga yaa siiyey in kursi asi loo soo maro yaa siiyey dhaqan soo jiraa siiyey soo maa dhaqanka qaldan marka bulsho waxaa fiican in dhaqankeeda qaldan ay ay ka gudubto wallaahi aadana kaa mahadcelinaya radio himilana uga mahadcelinaya iyo maamulkiisa in aa door iska saartaan oo juhdi aa gelisaan in aragtiyada noocana lala dagaalo Een waana jeclaan lahaa barnaamijyo kuwan kasii weyn ina inaa igu casuumtaan si carabka a ugu adkeeyo oo aa- oo aa uga qayb qaato xoreynta dhalinyarada Een, waad mahadsantahay axmed Ah, haddii aan dib ugu laabano taariikhda iyo xilliga aad sheegayso ka hor xitaa xilligii gumeystaha ama kadib xilligii gumeystaha mar walba oday talada waa uu ku jiray miyaysan ahayn in sida cabdiraxmaan uu sheegay een, innaga ama dhalinyaradu ay shaqeeyaan intan dhalinyaradu shaqeeyaan afcaal ahaan iyo muka muuqasho ahaan laakiin talada odaga loogu laabto ustaad cali meel uu ka taabto daataa jirta arrintaas odayga geed fadhi waaye meelna loogama loogama maarmo laakiin muxuu dhahay soo xulista markaa ka hadlayno aniga yaa ii diiday inaa inaa u tartamo kursi oo aa ugu soo maraa oday aa ugu soo maraa taas in la daaweeyo waayo taas hadday meesha ka baxdo ceeb keenaysa ma laha hadda markaa fiiriso qoyska markuu aasaasmaayo kale wax walba odayaa loogu laabtaa marka odayga waa door muhiima waayo waalidiinta waayo een, waayo arag wax badan usoo joogan waa in loogu laabto waa waa muhiim waxyaabaha qaar laakiin marka laga hadlayo tartan shaqo in tartan loo galo in qofka dhalinyarka oo xorriyad u helo inuu waxa ku jiro oo bulshadiisa uga faa'iideeyo iyo naftiisa in oday loo maro ani ahaan ma aaminsan laakiin taas ma ka saarayna meesha kama saarayno in aabbaha la siiyo fursad oo loogala tashto laho saana yeeli rabnaay sidee u aragtaa laakiin waa waa la yaabanahay waxa keenayo meeshaasaa rabaa hee ila jiri taasaa la een cabdiraxmaan maysan ahayn xilligan la joogo wadamada adduunka waa ay hormareen lama joogo xilli een, eh, taqliidi ama xilli dhaqan lagu dheganaado oo taladu ay ka go-da weli oday madax cad oo laftirkiisa laga yaabo inuu xanuun ka qabo ama dhibaato ay kasoo gaartay xilli hore tiina uu tabanayo in la weydiiyo masiirka haatan casrigan een, d- laga baxaayo in ga- lagu tiirsanaada dad kale oo maysan ahayn in dhalinyarada fikirkooda cusub yahay soo bartay oo soo baraatikeeyey maamulka in lagu wareejiyo talada dalka sidee doonaan baa ka yeelan wixii halaabi lahaa waa la saxayaaye
horta waa lagu wada wareejin karaa dhammaan soomaalidana hadda dhaqanka kuma dhigna laakiin waxaa jirto horta dalkeena waa burburay dalalka dunida sida hadda aad idinka ka dhawaajinaysaan soomaaliya ma ahan sida wadamada horumaroo kale ma ahan soomaaliya waxay ku jirtaa koriinshay ku jirtaa waxaan kasoo kabanaynaa dagaal sokeeye dagaal sokeeyaan galnay dagaalka sokeeye marka kasoo kabashada aan kasoo kabanayno waxaa lamaan ku ah hogaankan inaan kasoo kabanayno tusaale waxaa kaaga filan doorashadii hadda lasoo dhaafay ee labada kun iyo lix iyo tobankii waxaan goobjoog u ahaa in oday beel madax u ahaa ay u yimaadeen shan iyo toban qofood oo uusan ku jirin hal qof oo da ah oo dhammaantood dhalinyaro ah marka dhalinyarada ayaga haddii maxaa la yidhaahdaa ay isa saaraan xil ay isa saaraan oo ah in talada dalka ay la wareegaan horta waa la wareegi karaan laakiin waxay is- waxaan isleeyahay soomaaliya waxay ku jirtaa xilli soo kabasho xilliga soo kabashada annaga wuxuu noogu qasbaa marka in odayaasha weli aanan ka maarminoo maxaa la yidhahdaa wax un aan oga baahana dalkeena weli ma gaarin qof iyo cod taas inaan ku celiyaan rabaa dalkeena weli ma gaarin qof iyo cod dad badan waxay aaminsan yihiin in bulshada dhalinyarada wax walba farta laga saaro laakiin sidee lagu imaanayo ma jirto is-aaminaad shaqsiyan ma jirto oo maxaa la yidhaahdaa markaad hadda meel tagto oo wasaaradoo kale aad shaqo ka doonato waxaa lagu leeyahay shaqsiyaa tah shaqsina ma aamini karno waxaa loo baahan yahay qof adiga ku yaqaano damiinna kaa ah waana sax xaqiiqatan waa xaaladda soomaali dalka waa leeyahay laakiin waxa haddana la ilaalinayo oo la fiirinayo oo maxaa la yidhaahdaa loo danqanayo waa dalkii marka bulshada waxaa isaga qaldan laba shay oo ah aaminaadii odaygii aaminaadiyaa laga rabaayo maxaa la yidhahdaa tasdiiqintiyaa laga rabaa kow tasdiiqin la-aan qofka hadduu rabo in maxaa la yidhahdaa uu kusoo baxo qof iyo cod waa imaanaysaa insha allah waxaan rajeynaynaa labada kun iyo kow iyo labaatanka inay timaado marka qofkii marka qalbigiisa uu ku jira maxaa la yidhaahdaa odayaa meel kaa taagnaa iyo odayaa waddada handaraha kuugu xirtay markaas waxaan rabnaa in maxaa la yidhahdaa burhaantiisa bannaanka uu la yimaado ii sheeg maxaa la yidhahdaa uu wuxuu asaga qaban karana qabto hadduu cod kusoo baxana qof ka hor taagan ma jirto cali caruus arbaa inaa ku laabto ama ustad cabdulaahi een, ustad cabdulaahi maxaad ku xoojinaysaa midaadan ah in laga gudbo in lagu tiirsanaado odayaasha cafan waxaan rabaa in marka hore koowaad nidaamka hogaamineed markaa hogaamiye taha adiga haddii qof aad ku xiran tahay inaad hogaamiye ku noqoto hogaamiye maba tiid horta hogaamiye waxaad ku tahay qofku waa inaad xorta horta tixraac haddii lagaa rabo xaafadaad deganta fahmaysaa gurigaa kuu nambaraysan meelaha qaar waaba canshuuraaba laga qaadaaba liistiyaad leedahay basaboor iyo idyaad leedahay meel oday looga baahan yahay meesha ma ku jirto marka xaafadaad deganta aad ku- aad ku- aad ka codayn kartaa waxaad ka codayn kartaa em, saasaad u codayn kartaa liiskaasaa lagaa soo raadin karaa dhaqanka ma dhahayo dhaqanka dhaha la zuuliya ma dhahayo dhaqanku si kaluu qaraaba xiriirintuu kuu ka yahay dhaqanka in magaciisiga uu jiro waa la rabaa laakiin waa inay laba laba wado ay ku socdaan oo isbarbar aynan is- macnaha aynan iska hor imaan iyaga haddaan mutaqaadicanay naqano saan isaga hor imaan ee laba wado ay ku kala socdaan oo dhaqankuna dhaqan noqdo siyaasadduna siyaasad noqoto hogaaminta marka een, walaalkay mana rabo inaan warkiisa sii taxraa laakiin labaatan iyo kowda wax isbedelayan wax isbedelaya ma jiraan labaatan iyo kowda buluxuubaya xeeb naqanaysa haddaan dhaho ma naqanayso ma naqanayso saraxatan wax isbedelaya isbedelku wuxuu leeyahay muqawimaad wuxuu ku tiirsan yahay horta isbedelka maxaa muuqdo isbedelaya waxaan isbedelayn kow siyaasaddu inay oday kusii tirsanaato ma isbedelayso waxaan isku bedelayn marka horaa lagu soo dhisay tiirka gurigan aan kusoo dhisnay haddaan dhahno waa isbedelaa kawar gurigu waa dumaale mid ma isbedelaya guri cusub aan asaasna wax ku dhimaan wax ku dhamaanaya soo ma amaa kan aan dumino marka dumiskuna marmaru dumisku wuxuu yahay dhismuhu qayb ka yahay marka guri cusub inaad taagta rabto waa inaad guriga hore meesha ka dumis soo ma marka odayaashu marnaba macnaha lama liidaayo kaalintooda way soo marin midda kale waxaa isweydiin mudan soomaaliya nidaam walba waa- waa- wuu dumay dowladaa duntay hay-adaa dumeen wax walbaa dumeen qabiil ma dumin waayo muxuu u dumi waaya qabiilka ya qabiilka muxuu u dumi waaya qabiilka waa dhaxalka uu ka tagay gumaysto waay wax kale ma ah wuxuu qabiilka u dumi waaye waa dhaxal gumaysiyeed waay macnaha qabiilka in laisku xiriiriyo litacaaraf waa loogu talagalay ee litiaamaru iyo litisaayadu ma ah si aad isugu amartaan ama aad isugu talisaan ma aha saas ila tahay aniga nidaamka marka hogaamineed saasaa looga baxayaa um, suldada ama a- awoodda uu odaygu ku leeyahay iyo saameynta dhallinyarada uu ku leeyahay Een, dhaqankii hore ama sida soomaalida sooyaalkeeda aanu ku hayno een, miyiga dhalinta doormi ku lahaayeen eh, inay wax hogaamiyaan ama hogaaminta ay ku jiraan allahuma ninka adoogiis dhinto aad door ku leh runaal raba mugta ninka wuxuu yidhi naagta ninka waxaa la yidhi nima waxaa la yidhi aabbaha aa dhintaa liyi markaasuu yidhi malagtu amri arrinkayga hantow dhammaanta taladayda anaa hantow yidhi markaasaa la yidhi xaaskaaga dhim tajadada firaashi yidhi firaashkayga cusboonaado yidhi markaasaa la yidhi walaalkaa dhint markaasuu waxaa go-ay yidhi garabkayga go-ow dheh horta dhalinta hoggaan ma lahayn een, talana kuma lahayn odayga intuu joogo tala kuma lahayn odayga markuu meesha ka baxo tii alla u imaato asna maalinkaas waaba duqooyo oday u noqda asiga naftirkiisa yaa marka meesha oday lee looga baahan yahay oday ayaa oday bedelay meesha wax isbedel kalama imaan hadeetan waa kuu sheegay dhallinyarta hadda oo ku jirto xataa nidaamyada waa dhallinyar lagu soo buuxiyey nidaamkii odaynimada iyo inaan odayga la khilaafin midda kale oo qodob muhiim ah dowlad iyo qabiil qabiil horta waxaa waaye dowladda istaamaha uu kusoo dhismo uu ka mid yahay yani steebka uu kusoo dhismo yani wuxuu ka imaadaa qoys qa- maxaa la yidhahdaa jufo qabiil dowlad aa la gaara marka qabiil adoo joogo dowlad ma naqanaysa weligaa ma naqanaysa leanno adoo jaranjarta steebka hoose joogo tan karo weligaa ma tagay labada misku taagnaa karti hal mar marka waa inaan kasoo gudubno oo dhaqanka ku reebno qabiilka dowladdan aan ku reebno maamulka aan ku reebno ustaad cabdiraxmaan adigu ma aaminsan tahay in dhallinyaradu door lahaayeen iyo inaysan lahayn dhaqankii hore ama markaan u laabano xilligii ka horreeyay xilligan wadanka uusan lahayn aqoonsa ayada gumaystihii ka hor gumaystaha intuusan kusoo duulin soomaaliya soomaalida waxaa jira iyo xitaa waqtiga gumaystiga gumaystahaba ilaa hadda xitaa waxaa jiro qabaa'ilada horta waa jirin qabaa'ilada marna meesha kama bixin saaxiibkayga arrinta uu ka dhawaajiyay waxaa waaye qofka markuu dhinto keliya hogaamiye noqdaa markii hore xilliga hore taa waxay ahayd maxaa la yidhaahdaa qabiilka marka la hogaaminayo waxaa loo fiirin jiray weynida qofka siduu maxaa la yidhahdaa kala weynaanshaha loo fiirin jiray aniga maanta anoo aabbahayga uu joogo maxaa la yidhahdaa kursi bannaan labadeenna oo wada taagan kursiga waa iska caadi qofka ku fariisanaya waa la yaqaana aabba inuu ku fariisanayo waa la ogyahay macnaha taa horta xaqiiqa waay waa jirtaa xilligii hore doorkooda waa yaraa ma dhahay aniga door ma lahayn ma dhahay doorkooda waa yaraa waxay ka qayb qaadan jireen dagaalada hogaamiyayaasha waxay ahaayeen dagaalada ama geel ha lagu dhaco ama qabiil ha lagu weeraro waxaan ka hadlaynaa hoggaan wa waa ka mid ahay laakiin hoggaanka ugu sarreeya maxaa la yidhaahdaa ama ha noqdo caaqil ha noqdo waxaan ognahay caaqilka markuu dhinto oo meesha uu ka baxo wiilkiisaa bedeli jira wiilkiis hadduu bedelo meesha ma dhahayna maxaa la yidhaahdaa qofkaas intaa keliya ahayd ma ma dhahayn waxaan leenahay dhalinta hor iyo horaanba way kasoo qayb qaateen haddana waa ka qayb qaadanay korna waa u socota waxaan rabaa mid yaroo maxaa la yidhahdaa saaxiibkay uu ku daray inaan wax yar aan dul istaago taa waxay ahayd si maxaa la yidhaahdaa dhaqanka dhaqamada qaar waxaa la rabaa in la zuuliyo maxaa la yidhahdaa waxaaba ka roonba oo in hoos laga soo bilaabo hadda dowladdeena waxaan ognahay carti kasoo bilaabatay waa soo socotay marba tallaabay soo qaadisay hadda waxaan taagannahay heer annaga aan ku hamino in qof iyo cod aan gaarno labada kun iyo kow iyo labaatanka saaxiibkeena wuxuu dhahay cod iyo qof lama gaarayo aniga ma ogi meesha asaga uu kusoo arkay ma ogi meesha asaga uu kusoo arkay aniga ma ogi wuxuuna muujinayaa maxaa la yidhaahdaa niyajab zaa'id uu muujinaya taana ma ahan maxaa la yidhahdaa karakter ka mid ah qofka in maxaa la yidhahdaa preparationka ama hogaami hogaaminta uu is- is- isu diyaarinayo ma ahan qofka waxaa la rabaa hami inuu lahaado asagaa laga rabaa kow inuu qeyb ka noqdo asagaa laga rabaa hadduu asaga dhaho maxaa la yidhaahdaa labada kun iyo koob iyo labaatanka ma noqonayso qofii cod saaxiibkayga kale uu dhaho ana aan dhaho meesha waxay noqonaysaa maba la gaaraya noqonaysa sooma ani waxaan aaminsanahay waa la gaarayaa waa la gaarayaa waa la gaaraya haddii aan gaari weynana midda ku xigtaan gaarayna macnaha mar walba tallaabaan qaadaynaa labada kun iyo laba iyo tobankii meeshaan joognay annaga maanta ma joogno labada kun iyo lix iyo tobanka meeshaan joognana labada kun koo iyo labaatanka ma joogayn insha allahu taala isaga wax tusaalooyin uu bixiyey uu ku adkeenayo inay sifo sifa lagu sii garto inaysan jirin labada kun labaatanka la koob iyo labaatanka inaysan codiyo qof suuragal ahayn adiga maxaa isleedahay waad ku sifeyn kartaa oo aad ku suuragelinaysaa inay dhici karto aad iyo aad horta waxaa jiro marka qof iyo cod doorasho la sameynayo horta shuruudo badanaa jiro horta dalka gacanta inuu ku wada jiro horta taas waxaa waaya waa culays kaloo weyn oo annagana saaran kow maqnaanshaha somalilandna culays kale wa taa xagga markaan iska dhigno waxaa waaye waa broblem caam ah oo jira wa taa markaan kasoo tago dastuurka qabyaw dastuurka wuxuu marba tallaabuu qaadaa sida hadda aan rajeynayno labada kun sagaal iyo tobankan aan hadda aan ku jirno in la dhammeeyo aan rajeynaynaa kow teeda kale guddiga doorashada ee qaranka waa jiraa waa shaqeeyaan xisbiyo badan oo ah, u- maxaa la yidhaahdaa labaatan kor usii dhaafay haddaanan qaldanayn waa jiraan taa waxay noo muujinayaan in horta bulshadii intooda badan ay usii diyaargaroobayaan labada kun iyo kow iyo labaatanka inay usii diyaargaroobayaan dowladda markaan usoo noqdo dowladda hadda jirto ayada naftigeeda waxay muujinaysaa marba mar kasii dambeyso maxaa la yidhaahdaa in labada kun iyo kow iyo labaatanka xitaa haddii dhici weyso dalkoo dhan inay ka wada dhacdo in gobolada magaalo madaxyadooda qaar inay ka dhacaan sida maxaa la yidhaahdaa hadda ay u badan tahay hadda si u badan tahay macnaha labada kun iyo laba iyo tobankii waxay ahayd kow iyo to konton qofood inay soo doortaan xildhibaanka hadda marka waxay u dhowdahay magaalada inay soo doorato xildhibaanada ayada ee leedahay inay soo doorato meelaha aan gacanta ku jirinna in maxaa la yidhaahdaa loo dooray noqonaysaa kow iyo labaatanki kow iyo kontonkii inay ku noqdaan ayaga laakiin meelaha gacanta lagu hayo inay noqoto qof iyo cod inay noqoto sidaan rajeynayna wa waxa kasii dambeyn insha allah waxaa waaye tallaab tallaab wa- waa gaarayna laakiin aniga marna ma aaminsani in labada kun kow iyo labaatanka aynan doorasho dhacayn ma aaminsan Da- maxkamadda dastuuriga weli waa maqan tahay xaqiiqatan waa taa culeys kalena way tahay laakiin marna haddii aan dadaalka sii wadno hadday dowladda ka jiifato ma sheegin laakiin dowladda dadaaladii hadday laba laabto waan aaminsana inaan gaarayno waan usoo laabanaya nidaamka axsaabta aad ka dhawaajisay waa dhinac kale oo dhalinyarada laftirkooda hogaaminta ay- ay nidaamka talada dalka ay kaga qayb qaadan karaan waxay ku xirantahay horta arrinta laga hadlaayo isbedel muuqdo inuu meesha yaalo waxaa jira uu yidhi guddi maxaa la yidhahdaa doorasho iyo sidaas oo kale maanta waxaan joognaa oo maalin cad iyadoo ay tahay nidaamyo dhi jiray in la bedelayo maalin cad ayaan arkoynaa guddiga doorashada in la bedelo maxaa diidaya marka si dhan la wada bedelo la laalo oo la yidhaahdo arrin deg dega imaatay iyo xukun deg deg iyo maxaa la dhihi jiray marshallow iyo waxaas la keeno marka arrinta horta waxaa la rabaa ififaallo inay muuqato wax ififaallaa maanta ma yaalaan ma ku dhahaya markaan ku dhahayo aniga een, labada kun labaatan iyo kowda ma imaanayso doorasho waxaan u jeedaa iyadoo xisbiyo yani barnaamijyo siminaaro iyo wax noocaas xataa barnaamijyo oo la doorasho lahayn oo siminaaro baydhabo iyo muqdisho ay ka dhici laayihiin oo barnaamij siminaara uu dhici laaya waxaan u jeedaa rajajab ah maxaa raja raja la-aan ah maxaa la yidhahdaa qofka inuu magaciisa xorriyatu maxaa la yidhahdaa iska dhaaf xorriyadda socodka una lahayn iska dhaaf xorriyad kaleba iska daay inuu hadlo inuu cabiro warkiisa iyo inuu kulmo iyo iskaba daay inuu socdo inuu xorriyad u lahayn macnaha oo maanta la go-aamina maalinkaas soconayso iyo maalinkaas soconaynin J- waddada waa la xiraa maalinkaas soconaynin maalinkaas soconaysana waa, waa la furaya marka dadka waxaa la rabaa xorriyaddu waa waxay u kala baxdaa waxa la yidhahda xaa- yani xaajiyaad iyo asaasiyaad iyo kamaaliyaad waxa la yidhahda macnaha wax oo daruuri ah u tahay maanta inaad magaci suuqa inaad kasoo adeegato daruuri ah u tahay leanno noloshaada ku xiran soo ma waxna waa inaad barato waa waxay ka mid tahay suuqa xaajiyaadka ka mid tahay een, waa daruuri lama huraan waxbarashada waxaa jirta inaad horumar gaarto ood magaciisigii aad isbedel mana jirto qof macnaha isbedelka loogu keenayo yani saxan dahaba loogu keenayo ma jirto qofna ma- ha ka sugin qof inuu ku dhaho waa kana xilka waa soo wareejay horena looma arag mid walba waa ku darsanayay shariifa ku darsaday xasan shiikha ku darsaday haddana waa lagu sii darsanaya labada kun labaatan iyo labadaa sugaysa insha allah marka qof walba way kusii darsan waxay u darsanayaan liannahu nidaamka maxaa loo sameyn lahay maxkamad dastuuri waa ka dhawaajis sax maxaa loo sameyn lahay madadan lahayn ma- ma- wax walba waa jiraan laakiin yani qof inuu hore u socdo aan jirinba meesha oo rabo ayaan jirin waa had- waa la falanqeynaya haddii la dhaho uun waqtiga yaa kusii dhammaanaya Waa inagana ma goynayno talada dalka iyo iyo sida dhalinyarada si degdeg ay hogaaminta u hayn lahaayeen laakiin waxaan ka hadlaynaa oo keliya Een, ma- ma isbedel ma imaan karaa mana sameyn karaan iyaga su-aasheeda xigtaan u gudbaya axmed wehliyaan markaan siinayaa Een, door intee la eg ayaa uga banaanaa dhalinyarada qudhowda si loo awoodsiiyo ama ay awood ugu yeeshaan hogaaminta ama ay- inay dibadda isku soo saaraan oo kale hadda ama hore Een, firdaws waa mahadsan tahay een, doodeenana waan aad u wacan tahay inay wax badan booga badan inay dhali doontaa aan rajeyna insha allah Een, dhalinyarada marka la fiiriyo way adag tahay waqtiga xaadirka ah inay dhalinyaro isu soo saarto waayo inaad soo baxdo oo hogaan usoo baxdo maaliyad lagama maarmo Een, mana laga maarmo sida kale inaa hesho saaxa inaa hesho aad isku soo saartan lagama maarmo maadaama aasaasiyaadka iyo waxyaabaha oo oo udubdhaxaadka u ah soo bixitaanka hogaanka dalka marka laga hadlo maadaama ay ay odayaal hayaan waxaa jirto dhanka arrimaha bulshada iyo horumarinta fursado kaloo bannaana jiraan oo dhallinyarada ay hogaami karaan oo in siyaasad la hogaamiyo keliya nolosha kuma kuma koobna laakiin marka laga hadlo horumarinta bulshada abuurista wax bulshada dhan faa'iido u- u leh sida waxyaaba dhaqaalaha oo kale ka hadlayo suuqyada oo kale wacyigelinta dhallinyarada way way u leeyihiin inay soo saaraan wax ka hortaaganna ma jiraan dhanka siyaasadda marka la imaado duruufta lagu jiro sad calina daata uu ka dhawaajinayay meel lagu diidan yahay in seminaar iyo dad lagu tababaro way adag tahay in- in- in- in dhalinyaro oo qof dhalinyara isku soo saaro Een, keliya caasimadda keliya inaan ka hadalna maaha gobolada markaa fiiriso waxaa ka jiraan een, dhanka meel walba dadaa ka arimayaan gobolada hog- hogaamo ka jiraa jiraan oo awoodo een, gobolada hogaamiyaan iyagana ma ogola sidoo kale in dhalinyaro ay ismuujiso ee isbedel iyo tadawur ama horumar bulsho gaarta ay sameyso Een, ma ma muuqato markaa fiiriso hadal hadaad ustaad cali u sheega jirto waxaa jiraan suluug ama qaab oo dhaxal noqday oo dhalinyarada la dhaxal siiyey kaasoo ah in dhalinyaradii ay ya helaan kuwa bedela odayaasha hadda jooga kuwa bedela marka gadaal u noqono marka lixdankii markaa u noqono dhalinyarada waxay ahayd awood banaanka taalo oo contribution amba dhaqaale iska aruuriso oo ka fikiraan masiirka ummadan marka maanta waa la heli karaa dhalinyaro contribution iska aruuriso oo sidii sal iyo ururadii soo jireen ay usoo dhibaatoodeen dulqaad muujiyaan oo odayaasha iyo siyaasad kastoo dambeyso bulshadan ka xoreeyaan markaa u laabato gobolada wadanka qaarkood nolol dhan waxay ka jirtaa magaalada magaalooyinka nolol dhan ka jirtaa markaa u laabato gobolada qaar gobolka doolan ha noqdee muqdisho iyo jowhar muqdisho iyo afgooye muqdisho iyo cadale muqdisho iyo meelka iyo baydhabo markaa fiiriso wadooyinka siday yihiin een, hooyooyinka iyo hablaha oo xaamilada ah magaaladay usoo doontaan wax walbo qof markuu u baahan yahay daawo magaalada usoo doontaa marka adeegyadaas in la faafiyo dowlad keliya maaha Aa, inaa dowlad keliya maanta doodeena keliya ku cadaadinana maaha dhalinyarada marka inay iskaashadaan meesha doonaan ha kasoo jeedaan gobolka doonaan ha degnaadaan in la badbaadiyo hooyadaas iyo qofkaas daawo iyo wax walba u baahdo magaalada ay ugu xirantahay oo- oo tadawurka bulshada laga qayb qaato wax walbana way iskaabayaan Ani marka waxaa aaminsanahay marka fir- la intaasoo jaanib laga shaqeeya isqabsadaan in awoodda dhalinyarada iyo wixii bedeli karaa ay- ay ay- ay imaan doonto waa tahay waxaan rabaa inaan u gudbo ustaad een, cabdulaahina aan siiyo Ah, ma loo baahan yahay duqow ama da' weyn oo dhanka togan wax inooga bidhaamiya sida mas-uuliyadda ummadeed loo qaadi lahaa qofka yar laftirkiisa loogu barbaarin lahaa oo ka baxsan inta aad sheegtay ah in ay iyaga in la raaca rabaan way jiraan horta waana loo baahan yahay duqow waa jiraan dadka dhanka wanaagsan ku bidhaamiya hadda annaga dhallinyaraan nahay dad baa wax lasoo baray oo yani muasasaad tacliimiya dhisay yani waxa keliya rajada keliya ee laga qababa in dhallinyaradu ay sii jirto iyagoo aqoontooda leh waxa waa dadkaas ka dambeeyey inay muasasaadkaas oo waxbarashada dhiseen waana tan fikirka abuurtay welina hadda yani ka hadla barnaamijyadaas ka hadla waxaa ka mid a mm, haddaan eh, cabdi ismaaciil samater oo kale ka mid a een, profesorka oo mar walba dhacdooyinka een, dhaca yani ka faalleeyo ahna qof yani qofka ku hagaaya meesha wanaagsan Ee, asigoon cidna macnaha siyaasadna u garbinayn laakiin xagga qaanuuniga arrintan waxay qaanuun ahaan ka tahay iyo waxay sharci ahaan ka tahay iyo waxay ku habboon tahay ka hadlayo marka way badan yihiin tusaale ahaan aan usoo qaatay een, dee profesorka marka way jiraan waana loo baahan yahay ee, si laakiin way yar yihiin macnaha tiradoodaa yar dadkana waxay u bateen dhankii macnaha een, guulwadaynta iyo in magaciisii qofkii een, waxaan lagama hortegi karo waxaa sheeko yar waxaa jirtay eh, la- waxaa la yidhi rah amba yani rakayaal badana waxay tar- way tartamayeen aa layidhi buuray korayeen marka buurta markay korayeen dadkia waxay dhigan suurtageli ma karto ma suurtageli karto ma kori karaan buurta marka waa buur malaadsano oo oo labada lagu- lagu sabiibaxayo markaasaa si u socdeen laba saddex afar eh, yani afar saddex laba hal ayaa markii dambe fikta sare gaaray markii la weydiiyo la fiiriyo dhegana ma lahan waxna ma maqlayeenba yani yani dhaleeceyntooda iyo eedooda dhanba ma maqlay yani yani guusha uu wuxuu ku gaaray inuun raja beel iyo niyad jab oonan ka qabin idan marka dadku waxaa batay dhahayaan eh, lagama hor yimaado saan lama yeelo mucaaradnimo saan waaye iyo wahaakada saas waa tahay fakarka cabdiraxmaan maxamed iyo weydiimo kale oo aan weydiin doono kaga bogo asbuuca soo socda hadduu eebbe idmo isla barnaamijkan kas wadaag waa heesta goormaan darisnaa cododkii saar axmed jaamac iyo weliba ismaaciil muuse khaliil leh allaha u wada naxariisto labaduba iyada ayaana toddobaadkan ugu dambeysa barnaamijkeenna inta ka horeysa waa firdowso sheekh cabdiraxmaan oo idin leh nabad iyo caafimaad
idagamal barwaaqo wadiidacalka kaleeyal oo ay duushii sari daruurugu hari dayaaxuuna dhaanka bari ka hawga soo diray duugiyo caalintuna ka deydin hariiro ida damal barwaaqo wadiidacalka kadayal oo isari daruurugu hari dayaaxuuna dhaanka bari ka hawga soo diri duugiyo caalintuna ka deedin hariiro oo aadabeshi duufaa ku soo geli usigiyo uga boosuun udada badow tahay oo aadabeshi duufaa ku soo geli usigiyo uga boosuun boosuun udada badow tahay wadideede anigu aadu marka jeclayse wadideede anigu aadu marka jeclayse gurmayno derisna gurmayno derisna gurmayno derisna gurmayno derisna gurmayno derisna gurmayno derisna
Iga saar